dareeraala waan tagnay haddaan gallay daqiiqada ka hor hadda inta salaada berina aan joognaa waxaan u tagnay inaan u koor gallo oo xog ka raadino dilkii ka dhacay xeraale hadda ka hor ee lawada ogsoon yahay marka waxaan rabnaa inaan xeraala nibaadno odayaasha iyo cuqaasha iyo culimada iyo maarata bulshada aan la kulanno aan marka wadaysano sidii waxu jiraan iyo siday waxu dhaceen iyo sida xalku uu noqon karo kadibna aan u gudubno hurshe sidoo kale iyadana aan waxo ka raadino oon bulshada aan la kulano talaqeeyada kala duwan oo aan iyagana waraysi la yeelano sidii waxu dhaceen iyo siday waxu jiraan iyo sida uu xalku noqon karo cidda marka hadda aad heshiisiinaysaan yaa weye waa reer fog maxmed waa xeraale dadkii ku dagaalamay maxaa laydinku sheegay sababta dagaalka dagaalka waa dagaalkii hore oo la wada ogaayo ee ka dhacay xeraale ee saameynta ku yeeshay deegaankan oo ilaa haduu samareer deegaanka saameynta ku lahaa marka dowlad badan baa meesha ku dhintay sidaad la socotaan kontameeyo ku dhawaad ah ku dhintay oo maaragtay maamulkii ka jiray marka haduu samareed odiis uu saameyn ku lahaa marka dibkii halkan ka dhacay ee hadda ka hor dhacay baan hadda hawshaasi aan ayaan rabnaa inaan heshiiskeeda iyo xalkeeda aan helno hadii layidhahdo rajada aad ka qabtaan ee in xal laga gaaro ee, kama dambaysa in heshiis nabadeed la dhex dhigo dhinacyadii dagaalamay intee bay gaarsiisan tahay walaalow horta lamru biyadilaahi rajadanagu way fiican tahay wanaagga iyo khayrka ilahay agtiis yaala lagama quusto mana adkaad moodaayo haddii aan u koorgalay dadku waxay aad iyo aad iyo aad labada danba ay ay u jecel yihiin in xal nabadeed la helo inta aan la xiriirnay labada dhinacba waxay qoobamaysan yihiin oo aada uga xun yihiin dibkii dhacay aad bay uga xun yihiin sidii xal loogu heli lahaana labada dhinac dhinacba diyaar u yihiin